bsmi illaahi الرaxman الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina muxamadi wclى alih wasxaabih ajmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa raximah اllah tacala baabu ma jaءa fi sawmi halaaثati ayaami min kuli shahr wuxuu baab yahay wuxuu ku yimid saddex maalmood soonkooda min kulli shahrin ka mid ah bil kasto laga soomo waxaan ku jirnay soomkii tadawuca ee sunnada ahaa qaala alimaamu abu ciisa xadahanaa qutaybatu wa huwa bnu saciid abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadahanaa abu cawaana wa huwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriy can simaaki bni xarbin can abi rabiic wa huwa abu rabiic almadaniyu maqbuulun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi almufrad wtirmidiyu aburabiic almadani ayaa la yidhaahdaa abu hureyru ka wariyaa waa maqbuul oo mutaabaca u baahan yahay marka maqbuulun wailaa falayincinda almutaabaca wailaa falayinu lxadiisu can abi hurayrata qaala cahida ilaya anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu igula ballamay halaaatan saddex buu ii dardaarmay oo igula ballamay allaa anaama inaanan seexanin ilaa calaa witrin witir korkiis inaan ku seexanaya maahani wa sawma halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda min kulli shahrin oo bil kasta ah wa an usalliya inaan tukado adduxaa salaatu duxada marka xadiidka waa saxiix bukhaariiyo muslim baaba wariyeen dariiqa aan ahayn dariiqa aburabiic ayb tarjamada marka iyo xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir bil kasto saddex maalmood soonkeed laga soomo ayaa ayuu ku yimid xadiidka tarjamadana sidaasay ahayd qaala xadahanaa maxmuud bnu haylaan wa huwa almarwasiyu qaala xadahanaa abu daawuud wa huwa abu daawuud alطayaalisiyu sulaymaan bnu daawuud qaala anba'anaa shucbatu can اlacmash qaala samictu yaxya bna saamin yaxya bnu saam weeyaan madbuuca waxaa ku taalo yaxya bnu basaam waana khata basaam ma ahan waa saam yaxya bnu saam weeyaan qofkii marka basaam ay ugu taallo waa taxriif fiiri yaxya bnu saam fiiri ayb qaala samictu yaxya bna saam wa huwa yaxya bnu saam bni muusa addabbi maqbuulun rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja markan baaba noogu horeyso ayb samictu yaxya bna saamin yuxadisu can muusa bni طalxata qaal samictu abaa darin yaquulu qaala rasuulu llahi sal l slam yaa abaa dar idaa sumta haddaad soonto min ashahri bisha halaaثata ayaamin haddaad saddex maalmood ka soomaysid fasum halaaa casharata wa arbaca casharata wa hamsa cashrata saddexdaas maalmood ka soon ayb waa yaxya bnu saam waa kaas wax basaam la yidhaaha marka ma lahan ayb ayb yaxya bnu basaam dhan maba jiraba kutubu sita maba jiro qof yaxya bnu basaam la yidhaha marka waa taxriif wuxuu leeyahay marka waa saddexdan maalmood saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban ayaamulbiidka waay saddexda caddada oo ay markaa caddahay bishu ay weyn tahay habeenadaas marka saddexdii maalmood baa markii hore uu caam u sheegay haddana wuxuu sii sheegay saddexdan maalmood baa sii fadli badan wuxuu keeni doonaa marka saddexdii laga dhigtaba inaynan dhib lahayn iyadan haddana qaala wfi lbaabi can abi qataadata wcabdillaahi bni camrin wa qurata bni iyaasin ilmusaniy wacabdillaahi bni mascuud wa abi caqrab wabni cabaas wacaaishata waqataadata bni milxaan wa cuhmaana bni abilcaas wa jariirin yani baabkan marka saddex maalmood soonkooda waxaa ku soo aroortay axaadiidtaas qaala alimaamu abuu ciisa xadiidu abi darin xadiidun xasan wqad ruwiya fi bacdi alxadiidi ana man saama halaaثata ayaamin qofkii saddex maalmood soomo min kuli shahrin bil kasto kaana kaman saama dahra zamanka dhan qof soomay ayuu la mid yahay ayb hadhow marka sowmu dahri buu keeni doonaa culimada marka sowmu dahriga ogol axaadiidta ay qabsanaysay ka mid tahay leanna waxay leeyihiin mushabbaha iyo mushabbahu bihiga mar walba waxaa macno badan mushabbahu bihiga kan wax lagu shabahayaa xeel dheer marka haddii sowmu dahri wax lagu shabahay oo isagu uu noqday mushabbahu bihi de wax mamnuucoo xaaraan ah in wax lagu shabahaa ma imaanayso arka waa daliil iska nadari ah sowmu dahriga la diidayna ayaga markaas waxay ku xambaarayaan qofka maalmaha ciidda iyo ayaamu tashriiqana ku daro qofkaas baa sowmu dahri sameeyey laakiin haddii labada ciid iyo ayaamu tashriiqu uu ka tago sowmu dahri ma ahanay leeyihiin xaqiiqaduna de waxay tahay labada maalmood oo ciidda horta sharcan maalmo soon maba ahanba ibnu xajar wuxuu leeyahay istihna maba geli kartaba marka leanna labada maalmood oo ciidulfidriga iyo ciidul adxaada iyo mutashriiqu maba ka mid ah daraf uma ahanba soon waa bimansilati layaali habeen oo kale wa sida habeen ounan soon ugu suurtoobin ayaa ciidda labada ciidoodna aynan ugu suurtoobaynin kuwaasi marka soon suuragalba kuma ahan sharcan haddii marka suuragal ounan sharcanba kuwaas ounan ku ahayn soon sowmudahri marka muxuu noqonaa maalmaha kaleo dhan in la soomaa sowmudahri noqonayso ilaa sowm maalmaha in la soomaa sharcan mumkin ay tahay ayaa laga hadlaa labadan maalmood mumkin maba ahanba idan marka sowmudahri waa labadaas maalmood haddaad doonto afurnow maalin walba inaad soon joogto ah wadoo labada ciidda keliya aad ka tagto waa sowmu dahri iyadaasa ahay leeyihiin qolada maaniciinta oo diidayo sowmu dahri sidaas aadna moodaa inay fiican tahay laakiin tafsiir ibnulmubaarak iyo waxbuu keeni doonaa tirmidi laftiisa baabkaas markaan gaarno qala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa abu mucaawiyata dariir moxamed bnu khaasim can caasimin ilaxwal huwa caasim ibnu sulaymaan alaxwal can abi cuhmaan annahdiy waxaa la yidhaha magaciisa cabduraxmaan bni mul mukhadram ayuu ahaa can abi darin qaal qaala rasuulu llahi sal l slam man saama min kuli shahrin halaaata ayaamin qofkii ka soomo fadalika siyaamu dahri waaye waa sowmu dahri waa iska tashbiih baliiq ah fadalika yani ka siyaami dahriyay ka dhigan tahay adaadkii tashbiihu gooyey marka wuxuu noqonayaa tashbiih baliiq ah waay marka ee iyadaasaa hadda sowmu dahri ah lafteeda ah maaha macnaha faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey tasdiiqa dalika kaagaas rumayntiisa fii kitaabihi buuna ku soo dejiyey man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha saddex maalin soddon beri bay u dhigantaa bil walba marka waa soon sanadoo dhan nin sooman oo kale alyowmu bicashrati ayaam halkii maalin toban maalin qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiisun xasan qaala waqad rawaa shucbatu hada alxadiida can abi shimr wa abi tayaax jamiican can abi cuhmaan yay la siman yihiin marka abuu shimr iyo abutayaax caasim alaxwal ayay la siman yihiin can abi cuhmaan wa qaala wuxuuna yidhi can abi hurayrata can inabiy sal l ly slam yacnii labadan waxay ka dhigeen min musnadi abi hurayra caasim ibnu sulaymaan alaxwalna musnadu abi dar buu ka dhigay khilaafka intaas waa marka uu ishaaraya qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan marka kaanahu dariiqada uu ku socdo labadan xadiidkooda yacnii maadaama ay laba yihiin aslulxadiid ma ciloobayo lianna idiraabka macnihiisaba wuxuu yahay ikhtilaaf aan la kala rajixi karin hadda midan oo kale marka labow isdaba dhigay labadan waa isku filan tahay xadiidkuna ama min musnadi abi hurayra uu noqonayaa oo sidaasaa raajix noqonayso hadday sidaa raajix noqotona idiraab waa ka baxaya leanna idiraabku laba shardi buu lahaa cadamu imkaani aljamci iyo takaafu'u duruq ayb xadiidkana abudar isagoo abudar ana duruq kalea lagu wariyey qaala xadaanaa maxamuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu daawuud wahuwa ayaalisiyu qaala akbaranaa shucbatu can yaziid arishk qaala samictu mucaadata qaalat qultu licaa'ishata akaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yasuumu halaaata ayaamin ma soomi jira min kulli shahrin bil kasta qaalat waxay tihi nacam haa qultu waxaan idhi min ayihi kaana yasuumu teedeebuu ka soomi jiray bisha qaalat kaana laa yubaali uma aaba yeeli jirin min ayihi saama kii uu ka soomo uma aaba yeeli jirin marka waxay noqonaysaa horay gadaal dhaxda uma aaba yeeli jirin riwaayo abu daawuudna waxay leedahay markay sidaan tiri waxay yidhaahdeen alxamdu lilaahi aladii jacala fi lmri saca ayay dhaheen marka hadday kuu suuroobi weyso ayaamulbiidka horay gadaal saddex un inaad soomto qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix wayaziidu arishku huwa yaziid addubaci huwa yaziid bnu lqaasim wa huwa alqasaamu waa qasaam ayuu ahaa waxyaaba u qaybqaybiya waarishku huwa alqasaamu weeyaan bilugati ahli lbasra lugatu ahli lbasra waa alqasaam ayb ayb qaala baabu maa jaaa fi fadli الsawm soonka fadligiisa wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay qaala alimaamu abuu ciisa xadaanaa cimraanu bnu muusa alqazaaz albasriyu huwa saduuqun rawaa lahu tirmidiyu wannasaa'iyu wabnu maaja qaala xadaanaa cabdulwaarith bnu saciid wahuwa tannuuriyu alcambariyu qaala xadaanaa caliy bnu zayd wahuwa caliy bnu zayd ibni judcaan ninkan ka warrama waa daciif can saciid bni lmusayab laakiin hadda waa la mutaabicieyey can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ina rabbakum yaquul kullu xasanatin bicashri amhaaliha ilaa sabcimi'ati dicfin wasawmu lii soonkaana iskale wa ana ajzii bihi anaana abaalmarinayo wasawmu junnatun soonku waa gaashaan min annaari buu ka yahay riwaayadan marka waxay aada u caddaynaysaa riwaayadii kale waa mutlaqay ahayd asiyaamu junna gaashaan muxuu ka yahay riwaayadan waa caddaysayoo min annaari buu gaashaan ka yahay bacdi riwaayaadna waxay leeyihiin shahawaadkii iyana inuu gaashaan ka yahay wala khuluufu fami saa'imi midka sooman afkiisa urta ka soo baxayso adyabu cinda allaahi ilaahay agtiisa waa kaga udgoon badan tahay min riixi lmiski miskiga caraftiisa marka riwaayo kale waa mutlaq midaan mid kalena waxay leedahay adyabu cinda allaahi yowma alqiyaamati wain jahila calaa axadikum jaahilun midkiin haddii uu ku edab daroodo qof edab daroonayo jaahilka hadda marka qofaan cilmi lahayn waxba ogeyn lagama wadee waa haddii uu ku gardaroodo ayb ayb alaa laa yajhalan axadu calayna fanajhala fowqa jahli ljaahiliina oo kale jahligu marka ficilka xun iyo edab darada iyo waa jahli ayb wahuwa saa'imun isagoo sooman hadduu ku edab daroodo falyaqul ha yidhaahdo inii saa'imun waa soomanahay ha yidhaahdo marka cali ibnu zayd inkastoo daciif yahay waa la mutaabaceeyey xadiidkana bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i ayaa warinayaan ayb asawmu lii wa ana ajzii bihidaas iyo in laysdaba dhigo kullu xasanatin bicashri amhaaliha ilaa sabci miati dicfin waxaa ku jira marka soonku inuuna la mid ahayn acmaasha kale oo isaga toddobada boqolba laga badinayo xataa ayb alxaafid alciraaqi sidaasuu yidhi waxaana laga qaadana aayadda inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab saddexda macno oo sabarkana soonka waa ayay ku jiraan oo asabru calaa taaca waa ku jirtaa soonka macsi waa laga sabraayo ninka soomani waa waa waa isxakamayna waxaa kaloo ku jiro asabru cala alqadaai waalqadar baahida iyo dhibka iyo waxaas ku soo gaarayana waad ku sabray saddexdii macnee sabarka way ku dhex jiraan marka sidaas baa marka soonku waxaa lagu magacaabaa sabr walidalika shahru ramadaan shahru sabri baa lagu magacaabaa qaala wafi lbaabi can mucaadi bni jabal wasahli bni sacdin wa kacbi bni cujrata wasalaamata bni qaysan wabashiiri bni alkhasaasiya wasmu bashiirin zaxmun weeyaan ayb magacaas marka jaahiligii ayuu lahaa markuu islaamay nebigaa bashiir u bixiyey marka bashiir ibnu macbad ayuu u bixiyey berigii jaahiliga waxaa la dhihi jiray zaxm ayb zaxmu bnu macbad waalkhasaasiyatu hiya ummuhu khasaasiyaduna marka waa hooyadiis ayb ayb qaala waxadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiixu gariib mabuuca sidaas iyo tuxfatulashraafka waxaa ku taal xasanun gariib bis nusaqa makhduudaadka laga fiiriyey iyo sharaxa ciraaqi iyo nusqada mubaarak fuurina waxaa ku taal xasanun saxiixun gariibun min hada lwajh qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa abu caamirin alcaqadiyu can hishaam bni sacdin can abi xaazimi can sahli bni sacdin can اnabiy sal l l slam qaal fi ljannati baabun jannada dhexdeeda albaab ayaa yudcaa lagu magacaabo arrayaan la yidhaha yudcaa lahu saa'imuuna kuwa sooman baa loo yeeraayo looga yeeraa yaa isaga xaggiisa loogu yeeraa faman kaana min asaa'imiina qofka ah dakhalahu waa gelaya waman dakhalahu qofkii galana lam yadma abadan weligiis ma haraaday qaala hada xadiidun xasanu saxiixun gariib kulli marka fadaa'il sowm ayaa ku jira qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdulcaziiz bni muxamed wahuwa daraawardiyu can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayra sanadkan isna waa macruuf nusqadan qaala qaala rasuulu llahi sal l slam lisaa'imi ninka soomani farxataani baa u sugnaaday laba farxadood farxatun xiina yufdir farxad markuu waa furayo wa farxatun xiina yalqaa rabbahu farxadna markuu rabbigii la kulmaayo camalkiisii thawaabtiisii ou arkayo ayb marnada wuxuu ku farxayaa waajibkii ou gutay ayuu ku farxayaa marna thawaabkii oo diyaar u ah ayb qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix baabu maa jaaa fii sawmi dahri zamanka ama waqti sanadka soonkiisa wixii ku yimid qofku inuu noqdo qof soon mar kasta sooman qaala xadaanaa qutaybatu axmed bnu cabdata adabiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can haylaana bni jariirin can cabdillaahi bni macbadin wa huwa cabdullaahi bni macbad azimaani weeyaan shalan soo marna can abi qataadata qaal qiila yaa rasuula allah ali rasuul allow kayfa biman saama dahra sidee xaalkiisu yahay ninka zamanka dhanba sooman qaala nebigu wuxuu yidhi laa saama walaa afqara ma soomin mana afurin marka laa saama walaa afqaradan waxay ku dhici kartaa meel uu soon suuragal ka yahay meeshii soon suuragal ka yaha la dhihi karaa laa saama walaa afqara ilaa ciiddii iyo hadduu ka tago kale ta'wiilkaas iyo waxyaabahaas ka xoogaa marka waxyaabaha marka diidayuu ka mid yahay ow amase lam yasum ma soomin walam yufdir mana afurin laanna ninka ciidda isaga soomo ma la dhahayo sidan oo kale waaba afuran yahay kaas ma soomana qala wfi lbaabi can cabdillaahi bni camrin wcabdillaahi bni shikiir wacimraana bni xusayn wa abi muusa qaala xadiidu abi qataadata xadiidun xasan qaala waqad kariha qowm min ahli اlcilmi waxay kahdeen siyaama dahri qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa yakunu siyaamu dahri wuxuu ahaanayaa idaa lam yufdir hadduunan afurin yowma alfitri wa yowma aladxaa wa ayaama tashriiq shantaas maalin ciidda fidriga adxada iyo ayaamu tashriiqa haddii uunan afurin ee uu soomo markaasuu dahri noqonayaa saasay dhahaen faman afdara fii hadihi alayaami qofkii afuray faqad kharaja waa ka baxay min xaddi alkaraahati walaa yakuunu qad saama dahra kullahu mana ahaanayo nin zamankoo dhan soomay hakada ruwiya can malik bni anas wahuwa qowl shaaficiyi sidaasaa marka maalik laga wariyey shaafici qowlkiisana oo yacnii qofku dahri wuxuu noqonayaa marka uu labada ciidahana ku daro laakiin ibnu xajar waa diidayaa buxuus badanna waa keenayaa fatxulbaariga wuxuuna ku cileynayaa iyaga maalmahaani habeenayba la mid yihiin soomba suuragal kuma ah marka kumaba jiraanba ayagu dahriga binisbati lilsawmi dahrigu marka wuxuu noqonayaa marka laga reebo shantan maalmood xagga iska dhig inta soo hartay baa dahri ah intaas marka ninkii joogto u soomo dahrigu leanna xaqaa'iqda sharcigaa la fiiriyaaye xaqaa'iqda luqawiga ama caadada ah iyaga waa laga asalsan yahay sharcanna ciid soon maba suuragal ku ahba sharcan innagana waxaan ka hadlaynaa waa sharci waa ma'khad marka iyo malxad aada u fiican ayb lana kuwana iyaga soomba maba guntan maayaba mau iska daayaa qofka waa waqti soomba maba ahanba mana joogaba waqti soon umaba ahanba iyaga waa nin yidhi habeenkii aan soomayaayoo kale xadiidka cabdullaahi bni camr bni alcaas qoladan ayaga ogol waxay leeyihiin de nebiga isagaasaa laga yaabaa inuu ka dareemay ama uu ka ogaaday inuusan wadi karin ee siyaamu dahri ahaan macnahaas looguma diidayn laakiin inuunan wadi doonin buu nebigu ogaa ogaa iyo wax saasay dhahaya wa qaala axmedu wa isxaaqu waxay yidhaahdeen naxwan min haada hadalkan oo kale wa qaala laa yajibu waxay yidhaahdeen laa yajibu nusqooyinka qaar saasaa ku dhacay nusqo kalena laa nuxibu mid kale laa nastaxibu ayb laa maxaa ku taal adiga kor maxuu kugu dhigay laa nuxibudaa fiican wa qaalaha waxay yidhaahdeen laa nuxibu ma jeclin an yufdira inuu afuro ayaaman maalmo gayra hadihi alkhamsati alayaam shantan maalmood keyrkood allatii nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam canhaa nebigu uu reebay yowma alfitri wa yowmi aladxaa wa ayaami tashriiq ayb sulbiga aniga laa yajibu iigu dhigay laa yajibu an yufdira ayaaman gayra hadihi alkhamsati alayaamna waa fiicanta oo waajib ma aha inuu afurnaado shantan maalin waxaa wixii ka soo haray shantan maalin keyrkood waajib kuma aha inuu afuray waa iska soomi karaa macnihii dahrigay wadataan ayb ta kale laakiin waxay noqonaya laa nuxibuda inay iyaga sunnaynayaanba soomu dahriga soomu dahrina waa bannaan yahay laysku hayaa maahane waa sunno xoogaa inay fogtahaad muddaan laa nuxibu haddii laga dhiga macnaheedu ha soomo waay wixii aan shantan ahayn ayb laa yajibudaa marka ibaaxa tusayso baabu maa jaaa fii sardi sawmi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu uu baab yahay jaa-a ku yimid fii sardi sawmi soonka tixidiisa in soonkii laysku tixo dhowr maalmood oo aan afur loo yacni dhowr maalmood oo isku xigxigta in la soomo waa la afurayaa habeenkii laakiin waa la ysku xijinaa soonka qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can cabdillaahi bni shaqiiq qaala sa'altu caaishata can siyaami nabiyi sal l l salam ayaan su-aalay qaalat waxay tidhi kaana yasuumu waxuu ahaa inuu soomayey xataa naquula ilaa aan iska dhahno qad saama waa soomay wayufdiru waa furaya xataa naquula qad afdara markaan bis waa ma soomi doono yani waa soomi jiray ilaa aan iska dhahno bisoon unbuu wadayaa waa afuri jiray ilaa aan iska dhahno waa bis waay markaan waaba afurayba soon maba u socdaba qaalat waxay tidhi wamaa saama rasuulu llahi sal ll slam shahran kaamilan ilaa ramadaan nebigu ma soomin bil dhammaystiran ilaa ramadaan maahan bilihii kale marka waxbuu ka reebi jiray sardigu marka waa ayaamo laakiin biloo dhan oo kaamila ramadaan aan ahayn ma soomin shacbaana ugu dhoweyd waana ka soo hadalnay kaana yasuumu shacbaana kullahu kulliyadaas marka waa tii u ka hadlay cabdullahi bnu lmubaarak oo idaa saama mucdama shahri waa la dhihi karaa kullahu waa tii uu soo yiri qala wfi lbaabi can anasi wbni cabaas qala xadiidu caaishata xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qala ahbaranaa ismaaciil bnu jacfar can xumaydin huwa xumayd bn abi xumayd aطawiil can anas bni maliki anahu su'ila can sawmi nabiyi sal l slama la su'aalay qaala wuxuu yihi kana yasuumu min ashahri bisha ayuu ka soomi jiray xataa naraa ilaa aan u malayno anahu laa yuriidu inuunan rabin an yufdira minhu inuu ka afurabo ilaa aan malayno inuusan doonaynin inuu afuro wayufdiru waa afuraya xataa naraa ilaa aan u malayno anahu laa yuriidu inuusan doonaynin an yasuuma minhu shay-an inuu wax ka soomo wa kunta waxaad ahayd laa tashaau inaadan doonaynin an taraahu inaa aragta nebiga min alleyli habeenkii musalliyan isagoo tukanayo ilaa ra-aytahu waad arkaysa musalliyan isagoo tukanayo walaa naa'iman yani waxaad haddii aada doonaysid inaad nebiga aragt wa kunta laa tashaau waxaad ahayd inaadan doonaynin an taraahu inaad aragto naa'iman isagoo hurdo ilaa ra-aytahu naa'iman waad arkaysa isagoo hurdayo yani cibaadadii nebiga yani marna waa soomayey marna waa afurayey marna waa tukanayay habeenkii isoo jiifana waa la arkayay cibaadadii rasuulkay ka waramaysaa qaala alimaamu abuu ciisa xadaana hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa wakiicu can miscari wa sufyaan waa thawri can xabiibi bni abi haabitin can abilcabaas huwa abulcabaas ashaacir saa'ib bnu faruuq ayaa leedahay can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu llahi sal ll salam afdalu sawmi soonkan ugu fadli badan sawmu akhii daawuud weeyaan kaana yasuumu yowman maalin buu soomayo wayufdiru yowman walaa yafiru ma cararaynin idaa laaqaa haddii uu cadowga la kulmo qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix baabkii marka wuxuu ku keenay maa jaءa fi sardi sawm qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waabulcabaas huwa shaaciru اlأcmaa wasmuhu asaa'ib bnu faruuq waqaala bacdu ahli اlcilmi afdal الsiyaami an tasuuma yowma watufdira yowma wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa hada huwa ashaddu siyaam soonkan ugu daran waay intaana ugu daran ee intaan wixii ka sii badan waa waa sowmu dahri qaala baabu maa jaaa fii karaahiyati asawmi yowma alfitri wannaxri maalinta ciidulfidriga iyo maalinta ciiduladxaada soonkooda nacidda la nacay karaahaduna waa taxriim qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdulcasiiz bni muxamed can camri bni yaxya can abiihi can abi saciidin alkhudriy qaala nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam can siyaamayni buu reebay yowmi aladxaa wa yowmi alfitri marka nahyigaani taxriimuu keenaa soonkuna ma ansaxaayo macnuhu saas w lianna nahya yaqtadi alfasaad meeshaas marka soon sunnaana ma ansaxaayo mid qalla-ana ma ansaxaayo oo lagu qalleeyo maalintan nadarna ma ansaxaayo xanafiyada ayagu waxay leeyihiin qofku hadduu nadro uu yidhaahdo qofka iga maqan maalinkuu soo galo maalinta ku xigta soonaa laygu leeyahay calaya siyaam ayuu nadaray ninkii baa yimid maalintii ku xigtay ee soonka uu nadarku ku dhacayna ciiday noqotay see la yeelaha xanafiyadu waxay leeyihiin waa guntan maa nadarkaas ama hadhow ha qalleeyo ama si kala hayaado jumhuuru ahlilcilmina waxay leeyihiin nadarkaasi maba xirmaayaba xirmaayo marka haddii la yidhaha maba guntan min qallamaa la yska raba maya qallaha la yskama raba leanna wax guntanmay bay qadadu ka dhalataa mana guntanminba ayb qaacidadan marka nahyu yaqtadi fasaadkayna u cuskadeen lianna soonka daatadiisa wax u noqonaya wa nahyigani wuxuu u noqonayaa soonka daatadiisa lianna soonku daraf ayuu u baahan yahay meel uu ku dhex samaysmo meeshii haddii la reebay daatadii cibaadadiibuu ku dhex jiraa waa kawaa ka duwan tahay marka way ka duwan tahay asalaatu fi daari almaqsuuba daarta beliliqadaa salaada lagu tukanayo maansaxe way ansaxe salaad ahaan qofkaas dimadiisa waa ku beri noqone salaad dambe lagama rabo lianna qasbiga boobka macnaha loo xarimay macna salaad usoo noqonaya ma aha soo maaha in laysboobaa taxriimkeedu salaad uma soo noqonayo iyada sideedayba xaaraan u tahay marka jiha munfaka leeya waa jiha munfaka laakiin ciidda in lagu soomo dhexdeeda ma kala nahyigan iyo soonkii baan kala bixi karin ayb leanna maalin ciid waxaa loo reebayba waaba soonka waxaa loo reebay marka waaba soonka laakiin beliliqada waxaa loo reebay salaada ma aha ayb waa farqi marka daqiiq oo lagu kala fahmi karo qaacidadan marka annahyu yaqtadi alfasaad marna yacni waxay yidhaahdaan fasaaduu keenayaa cibaadadiiba ma ansaxayso marna waa ansaxay waa haddii nahyigu oo u soo noqonayo shayga cibaadada daatadeeda ama shuruudeeda haddii uunan usoo laabanaynin laakiin maya lidaalika marka meelo meelona inay isku khilaafaan waa dhacdaa marada beliliqadoo kalea ka mida in lagu tukado xanaabiladoo kale waxay leeyihin ma ansaxayso marada uu cawrada ku asturaya ma ansaxayso cimaamadu hadday beliliqa tahay salaada waa ansaxay dembina waa ku jiraan ninkaas leanna cimaamada cawro laguma asturtay leeyihin laakiin midaani waxay usoo laabanay salaada shaaficiyadoo kalena waxay leeyihin maya usoo noqon maysa adigo cawradaada qari unbaa lagu yidhi bes salaada waxaa quseeyo waa mujaradu satri qasbigaanna sidiisa uu xaaraan u yahay jiho kale salaad darteed looma xarimin marka mararka qaarna inay isku khilaafaan waa laga yaaba ay leeyihiin nimankanna waxay ka fiirinayaan satrul cawra waa min shuruudi salaa adiga maradan aada cawradii ku dabooshay waa xaaraan waa isgelayaan ay leeyihin ma isgelayaan waa isgelayaan waa laysku qaban karaa masalo oo mararka qaarna aada u adag waay tadbiiqeedu adag yahay marka nadarkaasi ma ansaxaayo mana xirmaayo qaala wa fi lbaabi can cumara wacaliyin wcaayishata waabi hurayrata wacuqbata bni caamir waanas qaala xadiidu abi saciidin xadiidun xasanu saxiix waalcamalu calayhi cinda ahli اlcilm wacamru bnu yaxyaa huwa bnu abi huwa bnu cumaarata bni abi lxasan almaaziniy almadiniy waana soo maray wuduuga iyo meelahaas wahuwa hiqatun rawaa canhu sufyaan athawriy washucbatu wamaaliku bnu anas qaala xadaanaa moxamed bnu cabdilmalik bni abi shawaarib qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa macmarun can zuhriyi can abi cubayd mawla cabdiraxmaan bni cawf qaala shahidtu cumara bna alkhadaab fii yowmi naxrin ayb ninkan marka abu cubayd mowla cabdiraxmaan ibni cawfna waa la yidhaahdaa mowla bnu asharna mowla bni asharna waa la yidhahdaa huwa hiqatun qiila lahu idraak rawaa lahu asxaabu lkutubi sita cumar baan xaadiray buu yidhi maalin ciid ciidul adxaa ah bada-a bisalaati wuu ku bilaabay qabla alkhudbati khudbada ka hor uma qaala samictu rasuula allahi sal l l slam yanhaa can sawmi haadayni alyowmayni amaa yowmu lfitri fafitrukum weeyaan afurkiina min siyaami min sawmikum aa ka afuraysaan wa ciidun lilmuslimiina waana ciid muslimiinta u sugnaatay wa amaa yowmu ladxaa fakuluu cuna min laxmi nusukikum nusugiina dabiixadiina hilibkeeda cuna qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun saxiix madbuuca iyo nusqada caaridatlaxwadiga waxaa ku taal xasanun saxiix makhduudaadka dhammaanteed nusqada ciraaqi midda mubaarak fuuri saxiix bis baa ku taal qaala wa abuu cubaydin mowla cabdiraxmaan bni cawf ismuhu sacd wa yuqaalu lahu mowla cabdiraxmaan bni ashar ayda wa cabdiraxmaan bnu ashar huwa bnu cami cabdiraxmaan bni cawf waay baabu maa jaءa fi karaahiyati sawmi ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa soonkooda karaahada la karaahaystay ayaamu tashriiq cadadkeedaa laysku haystaa xanafiyadoo kale waxay leeyihiin waa maalinta koob iyo toban iyo labaiyo tobanka bis shaaficina wuxuu leeyahay koob iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka waa maalmaha mina la joogo marka ayaamu tashriiqa ma la soomi karaa qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa wakiicun can muusa bni culay can abiihi marka muusa bnu caliyin baa layidhaha muusa bnu culayna waa layidhaha isagaa ka hadli doona qisadiisa can abiihi can cuqbata bni caamirin qaal qaala rasuulu llahi sal l slam yowmu carafata iyo wa yowmu naxri wa ayaamu tashriiqi ayaamu tashriiqa ciidunaa ciiddeenna ahla alislaami haddaan muslimiin nahay marka ahla alislaam waxay ku nasbisan tahay ikhtisaas wa hiya ayaamu aklin wash annaga gaar ahaan waay annagay noo gaar tahay waa ciidahan wahiya ayaamu aklin wa shurbin waa maalmo cunid iyo cabid hada yowmu carafo ku dara yowmu carafadu xaajiga iyo yaa laga yaabo ayay ciid u tahay waana ka soo hadalnay xaajigu inuu soomi karo iyo in kale marka ayaamu aklin wa shurbin baa waxaa laga fahmay soon iyo cunto iyo cabid ma isqaabilayaan akliga iyo shurbigana waxaa loo idaafeeyey ayaamaha ee looma idaafeynin habeenka marka maalmo wax la cuno lacaba hadday yihiin soon ma jira qaala wafi lbaabi can caliyin wasacdin waabi hurayrata wajaabirin wanubeyshata wabishri bni suxaym wcabdillaahi bni xudaafata waanasin waxamzata bni camrin alaslamiyi wakacbi bni malik wacaaishata wacamr bni alcaas wcabdillaahi bni camrin qaala xadiidu cuqbata bni caamir xadiidun xasanu saxiix waalcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi oo ayaamu tashriiqa inaan la soomi karin yakrahuuna asiyaama soonkay nacayaan ayaama tashriiq ilaa ana qowman qolo min asxaabi nabiyi sal ll ly slama ka mida caa-isha iyo ibnu cumar iyo waay wagayrihim iyo keyrkood rakhasuu lilmutamatici waxay u ruqseeyeen ninka mutamatica ah idaa lam yajid hadiyan ninka mutamatica hadduu hadyi waayo toban maalmoodoo soona laga rabaa saddex xajka iyo toddoba markuu ka soo laabto fa siyaamu halaathati ayaamin fi lxaji saddexdaa maalin ayaa mutashriiqa waa ka dhigan karaa bukhaarina waa warinayaa fii saxeixa weliba yacni waa la ruqseeyey bay leeyihiin an yusamna maalmaha in la soomo marka waa la ruqseeyey saxaabigu markuu leeyahy ruqsada yaa iska leh rasuulka waa xadiis marfuuc oo kale waa idaa lam yajid hadiyan walam yasum fi lcashri tobanka maalmoodoo horena uunan hore kasoo soomin an yasuuma inuu soomay u ruqseeyeen ayaama tashriiqi wa bihi yaquulu malik bnu anas washaaficiyu waaxmedu wa isxaaq laakiin shaafici qowlkiisan waa qadiimka ogow ee qowluljadiidku sidaa ma aha qowluljadiidka shaafici madhabtuna ku socoto lama soomi kara waa ayaamu tashriiq laa tamatucan ninkiisaan soomi cid sideeda lama soomi karo qowluljadiidku waa saas midkan marka tirmidi uu sheegayo waa qowlulqadiimki waay marka la fiiriyo daliil ahaanna isagaa raajixsan qadiimkaas ya qadiimkaa raajixa leanna nasoo haystaa qadiimka leanna rukso maxay ka timaadaa nahyi sowmaa nahyigii waa la sheegay ayaamu aklin wa shurbin ayuu nahyigii ka imaaday mar haddii rukso la sheegay yacnii ruksadaani nahyigaas waa ka baxsan tahay ayb waahlu lciraaqi yaquuluuna wuxuu yihi marka axmed iyo isxaaqina sidaas oo kale waahlu lciraaqi yaquuluuna muusa bnu culayi bni rabaax waahlu misra yaquuluuna muusa bnu caliy wasamictu qutaybata yaquulu samictu leyta bna sacdin yaquul qaala muusa bnu caliyin wuxuu yidhi laa ajcalu axadan qof u yeeli maayo fii xillin xalaal inay u tahay saqara tasqiiriyey isma abii aabbahay magaciisa culay qofkii yidhaa uma xalaaleynayo leeya saga marka waxaa la yidhi dad cali necbaayo nawaasiba iyo waxaas baa magaca ka bedelayo culay ka dhigan marka isaga marka magaca aabihii cali wa haddana maca dalika muusa bnu culay yaa qoran litamyiiz waa marka tamyiiz ahaanay u dhahayaan maahane hadda iyaga inay ku ceebeeyaan ama ku dhibaan ma aha ayb xijaamada warkeedu waa badan yahay wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed